bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii nadmu durar ama alfiyaة الsuyuuطiy lilimaam الsuyuuطi raximah اllahu tacaala صaxiix ayaan ku dhex jirnay waxaa noogu soo dembeeyey وأwl الجاamiع باqtiصاarي عlى الصaحيiحi fqط الbخاaري وmسلم min bعdih والأwl عlى الصwاaب في الصaحيiحi أfضل وmaن يfضل مسلmا faإnma تrtiibه وaصنعه qad أxkma وأwl الجaamiعi mid ururiya kii ugu horeeyey bاqtiصاari ku gaabsasho calى صaحيiحi lagu gaabsado ku ururiyey faqط oo keliya albukhaariyu bukhaari weeyaan وmسلم mسلم min bacdihi isaga gadaashiis ayuu ahaaday oo qofkii saxiix keliya wax aruuri ku aruuriyo kitaab oo mu-alaf saxiix axaadiidta saxiixa keliya geliyey u gooni una gooni yeelay bukhaari baa ugu horeeyey uma muslim baa ku xigay buu yidhi markaasuu mas'ale kale u tadaruqay oon ka hadalna usbuucii hore wal awalu kan hore ee bukhaari ah yaa afdalu fadli badan fi saxiixi ku fadli badan saxiixa cala asawaabi cala alqowli asawaab sida sawaabka ah markaan qabsanno qowlka sawaabka ah ama qowlka raajixa ah sababaha bukhaari muslim looga fadilayna ilaa dhowr sababoodaan ku sheegnay dhammaantoodna waxay u wada noqonayeen shuruudii saxiixa oo dhinaca itisaalka marka la aado waxaa axwadka u dhow bukhaari maxaa yeeley bukhaari wuxuu shardiyey raawi kastaa sheekha ka sarreeyo ee xadiidka uu ka warinayo inay isku casri nool yihiin isla markaana ay kulmeen ugu yaraan walow maratan ba in la ogaado liqaa ou dhex maray dhinacaas marka xaggii itisaalka asaa uga dhow dhinaca labaad ama masalada labaad waxa ay tahay dhinacii ruwaadda cadli ahaantooda iyo dabdigooda bukhaari baa ku haysto sababtoo ah dadka bukhaari oo la goonida noqday ee laga hadlay ee nooc kalaama uu ku dhacay jarxi ah iyo marka la fiiriyo kuwa muslim la gooni noqday ee jarxi uu ku dhacay waxaa labalaabma kuwa muslim lagu yacnii wax lagaga tilmaamay dhinaca kale yacnii waxaad arkaysaa dhinaca markaan fiirino dabdiga iyo xagga xifdiga iyo waxyaabahaasna sidoo kale weeyaan ee cilalka iyo iyo shaadinimada markaan u imaanana axaadiidta daara qudni oo ka hadlay sanadkooda ama cilo uu ku sheegay oo bukhaari bukhaari oo la goonida noqday aaday uga yar tahay kuwa muslim lagu tilmaamay marka dhinacyadaasoo dhan iyo waxaad ku dartaa imaamuulbukhaari oo fannigan sheekh ugu ahay muslim xagga cilalka iyo aad ugaga aqoonta badnaa waxyaabahaasoo dhan marka laysu geeyo waxaa ka soo baxayo wal awalu cala asawaabi fi saxiixi afdalu waman yufadil markaasuu wuxuu yidhi halkaan maraynay waman axadkii yufadil fadilay musliman muslim qofkii fadilay ee hormariyey fa inamaa wax kale ma ahane fadala waa fadilay tartiibahu tartiibtiisa ayuu fadilay oo ku fadilay dhinaca yacni tartiibta wa suncahu iyo habsamayntiisa ayuu ku fadilay qad axkama xaal uu yahay muslim midkii sugay oo aada u sugay kitaabkiisa yacnii halkan muslim ibn waxaa laga sheegay bacdu bacdu culamaa'i almaqaariba ama muxadisiintii reer maqrib ayaa waxaa laga sheegay muslim iyo bukhaari muslima kow ah oo horeeya culimmadaas marka waxaa la yidhi waxa ay ka hadlaayeen xagga sixada ma ahane waxay ka hadlaayeen habka kitaabka loo qoray iyo habka axaadiista isu daba taallo iyo habka yacni aadka u hufan dhinacaas muslim baa ku haysto oo shaki ma laha ta sababtan iyada laftirkeedana waa sheegnay muslim oo ugu haysto waxa ay tahay muslim kitaabkiisa wuxuu qoray isaga oo magaaladiisii jooga naysaabuur rixladii soo dhammaystay shuyuukhdiisii la joogo ay la saxayaan usuushiisii iyo wixii uu wax ku qortay isagoo haysto ayuu qoray marka ninku marka isagoo noocaasa oo wax qoro iyo isla mid ma aha nin safar wax ku dhex qoraayo imaamuulbukhaarina kitaabkan safar buu ku qoray oo wuxuu yidhi ruba xadiidin samictuhu fii misra katabtuhu bilbasra waxaa badanuu yidhi xadiid aan masar ku maqlay oo aan basra ku qoray marka isagoo terxaal ku jiro iyo safar ku jiro ayuu xadiidka uu meeshan ka maqlo ka xifdiyo meel kale waxaa laga yaabaa waqtiga inuuna u suuro gelinin meel kale isagoo joogo inuu xadiidka iska qoro ayaa dhacaysay marka dhinacaas ayaa muslim iyo bukhaari marka lakala muslim la hormarinaayo waa xagga tartiibta iyo habka kitaabka loo qoray tartiibta dhinaca tartiibta muslima wanaagsan sababtoo ah muslim wuxuu ku dadaalaa maalan markuu sanad keeno xadiidka uu la imaado waxaa dhici karta sanadku inuu ku jiro nin mudallisa oo can ku wariyey wuxuu ku dadaalaa dariiq labaad inuu kuugu keeno oo ninkii mudalliska ahaa samictu ama xadaanaa uu dhahayoo kale siyaadaadka oo kale waa ku dadaalaa waxaa dhici karta matniga hore siyaado aan ku jirin inuu sanad labaad inta la imaado waxaa dhici karta dadka qaarkood inay u maleeyaan muslim inuu ku celcelinayo axaadiidta laakiin sidaa ma ahane waxaa weeyaan dariiq kastaa waxbuu faa'iido kale ayuu kala jeedaa alimaamu muslim marka waxaa dhacayso xadiidka dhan duruqdiisii iyo abwaabtiisii iyo kelimaadkii siyaadaadkiisii hal meel inuu kugu wada keeno taas marka waa faa'iido aada u wanaagsan waay walidaalika sharax badan ma kaaga baahanaayo maxaa yeeley xadiidka isagaa isfasiraayaba duruqdii kelimad aan meeshii hore ku jirin buu halkan ku keenayaa meeshaan mid kelmad mudlaq ahayd iyadoo muqayadkeedii buu haddana keenaya wahaakada waxaa kaloo muslim aada ugu dadaalaa siyaq uladaaga waxa la yidhaahdo kitaabkana noogu imaan doonto waxaad arkaysaa in badan inuu leeyahay xadaanaa abu bakr bnu abi shayba wa caliy bnu xujrin wa zuhayr bnu xarbin qaala zuhayrun ahbaranaa wa qaala alaakharaani xadaanaa saddexdii sheekh lafdigii ay isticmaaleen buu kala soocaya wuxuu leeyahay midna xadaanaa buu yidhi laba kale akhbaranaa bay dhaheen marka waxyaabahaas oo dhanba waa tartiib aada u hufan oo aada u wanaagsan weeyaan taasuuna u jeedaa imaamu muslim raximah marka la leeyahay muslim baa horeeya marka la leeyahay macnahaas unbaa loo jeedaa tan kale xadiidka inaad ka hesho imaamu muslim waa fududah laakiin bukhaari ma fududa waxaa dhici karta nugto fiqhi ah oo bukhaari maskaxdiisa ku jirto xadiid meel aadan ka filaynin inuu ku keeno inuu dhexgeliyo oo haddaad istiraahdo xadiidkan bukhaari ka dhex raadi waa dhib iyo rafaad inaad ku heshaa laga yaabaa xadiid maalan salaad ku saabsan yaa dhici karta inuu ku keeno meelo dambe diyaadkii inuu ku dhex keenaa laga yaabaa diyaadkii iyo jinaayaadkii inuu ku dhex keeno linuqtatin darteed laakiin muslim sidaas ma aha wixii salaada hal meel buu ku keenaa wixii dahaara hal meel wixii yani baab walba hal meel buu ku keena iyada laftirkeeda waa nisbi mar walbaa muslim waa dhici kartaa in mararka qaar axaadiidta qaar meelaha aad ka filaysa ma ahane meelo kale inuu ka keeno waa iska suurtooda ayb waxaa ka mida maalan akhbaarta khawaarijtoo kale imaamu muslim kitaabu zakaadu ku keenay nin ka filanayo male meelahaasoo kale in lagu keeni lagu keenayo laakiin sida qaalibkaa muslim sidaa ma aha san waman ruuxii yufadil fadilay fadila musliman muslim hormariyo fainamaa wax kale ma ahne fadala muslim waa fadilay tartiibahu ayuu fadilay tartiibtiisa ayuu fadilay wa suncahu iyo habsamayntiisa qad axkama muxkiman xaal uu yahay muslim midkii sugay yani tartiibtaas iyo yanii iyo sancadaas midkii sugay xaal uu yahay marka jumlada qad axkamada dambe waxaad ka xaalaynaya muslim laftirkiisa waintaqaduu calayhimaa yasiiraa fakam taraa naxwahumaa nasiiraa wاntaqaduu way naqdiyeen culimmadii calayhimaa calى اlbukhaariyi wamuslimin labadaa kitaab calىa صaxiixi اlbukhaariyi wamuslimin yasiiran wax yar bay naqdiyeen fakan badanaa taraa inta aad arkaysa naxwahumaa iyaga xaggooda nasiiran mid u gargaaro halkan marka ziyaadaadkii ka mid ta laba beytkan hore iyo kan kii ka horreeyey kan iyo midkanba ziyaadaadka suyuudi waay wاntaqaduu calayhimaa wuxuu ku leeyahay bukhaarigii iyo muslimkii markuu kuu sheegay labadoodiiba inay saxiixii wax ka alifeen ee haddana dabadeed uu sheegay labadooda say u kala fadli badan yihiin oo bukhaari uu soo hormariyey ayuu hadda wuxuu galay bukhaari ha horeeyo muslimna ha ku xigo iyaga axaadiidta kitaabkooda ku jirto wax naqdi ama loo soo jeediyo wax ka hadlayoo naqdiyey ma jiraan wuxuu leeyahay wax yar ayaa la naqdiyey axaadiid aada u tiro yar baa la naqdiyey yaa naqdiyey axaadiidtaas marka waxaa naqdiyey daaraqutni cali alxaafid abulxasan cali bn cumar addaaraqutni alilzaamaat watatabuc kitaab la yidhaahdo ku qoray labo abu mascuudin dimashqi alatraaf kitaab la yidhaahdo ku sheegay atraafulxadiidka uu kaga hadlo abu caliyin aljayaani taqyiid ulmuhmalka isaguna dhowr xadiid oo bukhaari iyo muslim owhaam ka dhacday buu sheegay owhaamtana de ama akhdaadaas noocaas oo kalea basharku waxaa weeyaan ma ka khaalin noqon karaan laakiin naqdigan inaad mid fahamto waa lagama maarmaan axaadiidta bukhaari muslim ee la naqdiyey marka uu naqdinaayo muntaqidka daara qudni iyo kale markuu naqdinaayo wuxuu naqdinayaa waxay tahay waa dariiqa bukhaari uu kusoo saaray oo kale ama dariiqa muslim uu kusoo saaray waxaa dhici karta dariiqan xadiidkan muslim uu ku keenay in min xayu alxadiid min xayu alcilla cillo in loo soo jeedin karo laakiin asalka xadiidka uu saxiix yahay taasoo kale waa badan tahay waxaa ka mid a xadiidka adduhuuru shadru liimaan arbiciinka ku jiro muslim isagoo munqadica ayuu wariyey oo sanadkiisa inqidaac ku jiro laakiin xadiidka khaarija saxiix muslim waa ansaxay xadiidkaas marka imaam muslim waxaa dhici karta xadiidka sixadiisa inuu og yahay laakiin isaga sanadkan uu ku haysto maadaama sixadiisu ay u huban tahay oo og yahay inuu dhexgeliyo marka saxiixi marka marka lagu leeyahy waa la naqdiyey bimacnaa waa la daciifiyey bataatan ma aha nacan waa dariiq min aduruq oo saxiixu saaxibu saxiixa isticmaalay ayaa la naqdiyey inkastoo xadiidku duruq kale ama yacnii marka labadooda kitaab laga tago kutubaha kale xadiidku inuu saxiix ku noqdo ay badan tahay intiqaadaadkaasoo dhanna waxaa ka jawaabay imaamu nawowi sharaxa muslimka iyo waxaa ka jawaabay ibnu xajar muqadamada fatxulbaariga hadyu saariga ayuu uga jawaabay dhammaantoodna waa wax un ku saabsan cilal khafi ah ku saabsan ee laakiin axaadiidta bukhaari iyo muslim ay wada wariyeen saxiixooda ay ku wariyeen dhammaantood waa wada saxiix maxaa yeeley ijmaaca culummada wuxuu ku guntamay inay inay yani aqbalaan oo ay ku ay aqbalaan mar hadday aqbaleenna de xadiid saxiixa maana xadiid kale aqbali maayaan wantaqaduu wuxuu yidhi marka way naqdiyeen marka axmed shaakir isagu si aad u daran buu uga sii hadlay waxa uu yidhi waxaad ogaataa wama nacam wuxuu yidhi alxaqu aladii laa miryata fiihi cinda ahli اlcilmi biاlxadiidi min almuxaqiqiin wmiman اhtadaa bhadيihim watabicahum calى basiiraةi min اlamri ana axaadiiث صaxiixayni صaxiixaة kuluhaa ana axaadiiث صaxiixayni صaxiixaة kulahaa laysa fii waaxidi minha maطcanu aw ضacfu wainama اntaqada daara quطniyu wagayruhu min alxufaadi bacd اlaxaadiiثi calى macnى ana man taqaduuhu lam yabluq fi صixaةi darajaة اlculyaa alati اltazamaha kulu waaxidi minhuma fii kitaabihi eedaynta loo soo jeediyey qaar xataa waxay tahay derajada ugu sareeya صaxiixa oo ayagu ay shardhisteen ma waafaqsana laakiin xadiidku waa maqbuul sidaasuu leeyahy wa amaa sixatu اlxadiidi fii nafsihi falam yukhaalif axadu fiiha qofna kuma khilaafin buu yidhi falaa yahuulanaka irjaafu اlmurjifiina wazacmu الzaacimiina ana fi صaxiixayni axaadiiثa hayra صaxiixatin nacam yaynan marka dadka yaynan ku dhibaataynin oysan dhib kuu keenin dadka iyagu marka iskaga andacooda saxiixeynka axaadiid aan saxiix ahayn baa ku jira kuwa dhahayo iyo watatabuca alaxaadiid allatii takalamuu fiiha axaadiidta ay ka hadleen raacitaankeeda nacam wanqudha watatabacdhe watatabac alaxaadiid allatii takalamuu fiiha axaadiidta ay ka hadleen raacraac wanqudha calى alqawaacid اdaqiiqati alatii saara calayha a'imaةu ahli اlcilmi waxkum can bayinatin markaa saas calaa kullin marka xadiidyadu wax cilaa yani ku jira dacfi ku sugan ma ahan markay ka hadlayaan waاntaqaduu way naqdiyeen calayhimaa cala صaxiixayni yasiiran wax yar bay naqdiyeen fakan badanaa taraa inta aad arkayso nasiiran mid u gargaaro naxwahaa iyada xaggeeda walaysa fi اlkutubi asaxu minhuma bacda اlqur'ani walihada qudima marwiyudayni faاlbukhaariyu fama limuslimi fama xawaa sharطahuma fashardu awalin fahanin uma ma kana calى shardi fatan gayrihima walaysa ma ahaanin fi lkutubi kutubta dhexdooda walaysa ma ahaanin asaxu wax saxiixnimo badan minhumaa saxiixaynka ka asaxsan fi lkutubi kutubta dhexdooda bacda alqur'aani qur'aan ka gadaale qur-aanka kadib wax iyaga ka asaxsan labadooda kitaab ka saxiixnimo badan ma jiraan buu yidhi walihaadaa sidaa darteed qudima waa la hormariyey marwiyudayni labadan kay wariyaan waa bukhaari iyo muslim midka ay wariyaan ayaa la hormariyey falbukhaariyu bukhaari fa marwiyulbukhaariyi bukhaari midka uu wariyo falbukhaariyi fa marwiyulbukhaariyi bukhaari kii uu wariyey ayaa lagu xijiyey famaa ayaa la hormariyey dabadeed limuslimin muslim u sugnaaday famaa ayaa la hormariyey ka gadaale xawaa koobay shardahumaa sharda albukhaariyi wamuslim bukhaari muslim shardigooda wixii koobay yaa kadib ku xigo fa shardu awalin mid ka hore ka hore shardigiisa wixii koobay ayaa ku xigay famaa xawaa sharda awalin oo bukhaari shardigiisa wixii koobaa ku xigo ayb fathaanin famaa ay ladii kii xawaa koobay sharda thaanin kan labaad shardigiisa wixii koobay baa ku xigo waa muslim ayb uma intaa dabadeed maa ayaa ku xigo kaana ahaaday huwa maaguba calaa shardi fatan yacnii nin shardigiis ahaaday hayrihimaa iyaga heyrkood ah ninaan iyaga ahayn wixii uu shardistay oo sixo ah baa ku xiga markaa kadib halkan wuxuu uga hadlaa saxiixu maraatib inuu leeyahay masaladan saas waa xadiidkii saxiix ha ahaado shuruuddii shanta ahayd ha laga helo laakiinse waxay leeyihiin maraatib maraatibta ay leeyihiin bukhaari iyo muslim wixii saxiixooda ay ku wariyaan awalan qur-aanka marka laga reebo inta kale waxa kutub jiro ayagaa ugu asaxsan buu ku yidhi oo marka qur-aan laga tago oo laga yimaado bukhaari muslim baa ugu asaxsan waxay wariyeen oo waa xadiidka sidaa darteed waxaa la hormariyey buu yidhi wixii marwiyu deyni bukhaari muslim waxay wariyeen waa muttafaqun calayhi kuwa la xadiidka muttafaqun calayhi la yidhaahdaa la hormariyey koo saa ugu horeeya muttafaqun calayhi marka maxaa la dhahaa isaga waa xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen saxiixooda ay ku wariyeen labo hal saxaabi ay ka wada wariyeen saddexdaas marka laga helo xadiidka muttafaqun calayhi buu noqdaa awalan waa inay bukhaari iyo muslim soo saareen xadiidkan waa kutubo badan yihiin bukhaari iyo muslim waa inay saxiixooda kusoo saaraan wixii bukhaarina adowlmufrad ku wariyey muslimna uu kitaab kale ku wariyey oo kitaabulwuxdaan oo kale uu ku wariyey lama dhihi karo bukhaari muslimaa wariyeen maadaama ay wariyeen muttafaqun caleyhi la dhihi maayo muttafaqu wuxuu ku saabsan yahay axaadiidu saxiixeyn tan kale haddana waa inay waa inuu noqdo hal saxaabi ay kasoo wada saaraan haddii marka hal saxaabi aynan ka soo wada saarin oo maalan xadiidkii waa isku mid midna abu hurayrow ka soo saaray can min xadiidi abi hurayrow ka dhigay kan kalena min xadiidi ibni cumarow ka dhigay muttafaq miyaa leedahay ma la dhahayo muttafaqun calayhi maxaa yeeley muttafaq wuxuunan ku hayn isku saxaabi ma ahan walidaalika axaadiidta diqo badanaa ku jirta muxadisiinta xadiidu jibriil oo kale oo hadda arbiciinka xadiidka labaad oo xadiidu jibriil riwaayada arbiciinka uu ku keenay muslimaa wariyey isla xadiidka oo kalena bukhaari waa wariyey laakiin min xadiidi cumar ma aha riwaayada bukhaari waa min xadiidi abi hurayra sidaa darteed markuu soo saaray imaamu nawowi rawaahu muslim unbuu ku yidhi bukhaari ma u dhahin xadiidka bukhaarina waa wariyey ogow marka laakiin min xadiidi cumar ma ahan riwaayada bukhaari waa min xadiidi abi hurayra muslim laakiin riwaayada abu hurayre laftirkeeda waa weriye isaga walidaalika xadiidka waxaa la dhihi karaa muttafaqun calayhi min xadiidi abi hurayra ile labada waa isla wariyeene akhrajahu muslim min xadiidi cumar markay cumar joogto muslim baa la goone tan kale lafdiga ka waran marka haddii wax yar farqiga oo udhexeeyo waa isku macno labadooda xadiid laakiin lafdigaa farqi yar udhexeeya muttafaqun calayhi waa la dhihi karaa haddii saxaabigu mid uu yahay laakiin waxaa fiican in la sii caddeeya oo la yidhaahdo muttafaqun calayhi wallafdu limuslim in la dhaho kutubaha xadiidkana waa ku aragtaan waxaasoo dhan marka waa isdilaax waa kulligood isdilaaxaadaa ku jira marka wuxuu yidhi waxaa ku xiga xadiidka bukhaari muslim ay isla wariyaan muttafaqun calayhi saxiixooda kusoo wada saaraan min xadiidi saxaabiyin waaxid uma waxaa ku xiga wixii bukhaari uu la gooni noqday uma wixii uu muslim la gooni noqday uma waxaa ku xigo maa kaana calaa shardihimaa wixii calaa shardi shaykhayn la yidhi baa ku xigo wixii calaa shardi shaykhayn la yidhi calaa shardi shaykhayn waa maxay waxaa weeyaan shuruudii bukhaari iyo muslim ay u dejiyeen saxiixa inay kusoo xadiidka ay ku weri xadiidka ay saxiixa dhex gelinayaan shuruudihii ay u dejiyeen xadiidkii waafaqo laakiin aynan iyagu warinin calaa shardi shaykhayn baa la dhaha wuuna sheegi doonaa wuxuu dhihi doonaa washardu dayni kownu da lisnaadi ladayhimaa biاljamci walifraadi saasuu dhihi doonaa marka wixii shuruudii bukhaari iyo muslim wato laakiin iyagu aynan warinin waa saxiix calaa shardi shaykhayn darajada oo ku jirana muslim buu ka dambeeyaa isagana muttafaqu calayhi uma maa rawaahu lbukhaariyu uma maa rawaahu muslim uma maa ruwiya calaa shardi shaykhayn yaa ku xiga labadooda shardigoodii wixii ah uma waxaa ku xiga wixii calaa shardi albukhaariyi keliya ah uma waxaa ku xiga wixii calaa shardi muslim bis ah yaa ku xiga calaa shardi اlbukhaariyi keliya wa maxay noqon kartaa wuxuu noqon karaa xadiidkan sanadkiisa rijaasha ku jirto rag ka mida ayaa bukhaari bis ka wariyey bukhaari keliya kala gooni noqday amaa muslim ragusan ku leexanin waay kaasoo kale calaa shardi اlbukhaariyi buu noqonaa laa calaa shardi muslim marba haddii uu meesha ku jiro nin bukhaari ou ka wariyey saxiixiisa uga soo saaray laakiin muslim aan ku jirin saxiixu muslim aan ku jirin ninku markuu yahay sanadka marka uu yahay ruwaaddiisu rag saxiixa bukhaarina ku jiro saxiixa muslimna ku jiro shuruudihii inta kalena waafaqay calaa shardi sheykheyn baa la dhahaya uma markaa dabadeed maxaa ku xiga wixii calaa shardi muslim ah kadib maxaa ku xigana waxaa ku xiga wixii ku sugan kitaab mu-alifkiisu uu shardistay inuunan ku sheegin ilaa wax saxiixa mooyaane kaasaa ku xigan oo maalan saxiixu ibnu khuseyme oo kale saxiixu ibnu xibbaan oo kale kuwayaalkaasaa kusii xigaya sidaasaa marka maraatibtu ay kala ay u kala tahay walaysa ma ahaanin asaxu wax ka saxiixnimo badan minhumaa bukhaari iyo muslim saxiixooda fi lkutubi kutubta dhexdooda bacda alqur'aani qur'aan kadib walihaadaa sidaa darteed qudimaa ay qudima waa la hormariyay alifku alif ilaaq iska wa qudima waa la hormariyey marwiyudeyni labadan kay wariyeen baa la hormariyey labadan midka ay wariyeen ayaa la hormariyey falbukhaariyu famarwiyulbukhaariyi baa ku xigo kadib bukhaari kii oo wariyey keligii famaa ayaa ku xigo limuslimin muslim u sugnaaday ayaa ku xigo oo muslim keliya oo wariyey famaa ayaa ku xiga kii xawaa koobay shardahumaa sharda albukhaariyi wa muslimin fa shardu awalin famaa ayaa ku xigo xawaa koobay sharda awalin kan hore yacni shardigiisa kan horeyo ujeedaa bukhaari ba ujeedaa fa haanin famaa baa ku xiga xawaa koobay sharda haanin kan labaad shardigiisa waa muslim kan labaad uma maa ayaa ku xiga intaa kadib kaana ahaaday huwa maaguba calaa shardi fatan nin shardigiis hayrihimaa iyaga keyrkood ah yacnii nin shardigiis wuxuu ka wadaa nin shardistay kitaabkiisa wax saxiixa mooyaane wax kale inuunan ku sheegin ayaa ku xiga markaa kadib iyaga sida ibnu khuseyme oo kale ibnu khuseyme waxuu shardistay in uunan kitaabkiisa ku sheegin ilaa xadiid saxiixa ma ahan cindahu asaga agtiisa marka ibnu khuseyme darajadou soo gelaya wuxuu soo gelayaa calaa shardi muslimoo ku xigaa wixii lagu wariyey oo kale marka laleeyahay marka saxiixu ibnu khuseyme saxiixu ibnu xibbaan saxiixa abi cawaana macnaheedu maaha in la sallimay waxa ku jiro o dhan inay saxiix wada yihiin laakiin cindahu asaga saxiixa agtiisa ka yihiin laakiin naqdiga waa u suubadaa bukhaari iyo muslim ijmaaca ku guntamay ayagu kuma guntamin marka bukhaari marka ogow marka laleeyahay axaadiidtiisa waa wada saxiix waa saxiixulbukhaariga waxaan ka hadlayna taas maskaxdaada yaynan ka bixin amaa adabulmufradka waa laga helaa axaadiid daciifa juz-u lqiraa'a waa laga helaa axaadiid daciifa rafculyadeynka kadalika wahaakada maaha wixii bukhaari oo wariyay dhan waa wada saxiix in la leeyahay sidaa marka uga midda labaadoo kale bukhaari wixii uu saxiixnimada u shardhistay waa maxayna waa axaadiidta uu ka bilaabay sheekhiisa ilaa nebiga wixii taxan wa kuwa uu xadaanaa ka bilaabayo amaa kuwa oo uu tacliiq ahaan u sheegayo ou dhahayo qaala abuu hureyre oo kale iyo qasab maaha inay saxiix noqdaan taas ay mucalaqaadkana gadaalaan ku keeni doonaa insha allah kitaabku mar dhow u keeni doonaaba insha allah wa rubamaa yacridu lilmafuuqi maa yajcaluhu musaawiyan ow qudima warubamaa waxaa la arkaa yacridu inuu la soo gudboonaado lilmafuuqi kii laga raajixsanaa maa inuu la soo gudboonaado yajcaluhu isaga ka yeelaayo midkaas marjuuxa ah musaawiyan mid la-eg liraajixi raajixa mid la-eg aw amase qudima waaba la hormariyey aw amase qudima laga hormariyey oo isagii inuu la sinaado iska badaayo inuuba ka horeeyo ow amase qudima ay muqadiman mid la hormarinayo isagoo aan kii raajixa laga hormarinayo halkan marka wuxuu ku leeyahay waxbaan hadda darajaadkooda iyo say u kala horeeyaan baan soo sheegnay hadda waxaa dhici karta mid darajo hoose la geeyey inuu kii ka sarreeyey inuu ka fiicnaadaa dhici karto lisababi maa sabab darteed maalan xadiidkii muslim baa wariyey dariiq oo wuxuu kusoo saara muslim hariib ah hal dariiq bisuu kusoo saaray xadiidka asagoo hariib ah buu muslim soo saaray waxaa soo saaray marka maalan xaakim oo kale alaa shardi calaa shardi اlbukhaariyi ayuu wuxuu ku soo saaray xadiidka asagoo duruq badan leh kan yaa hooseeyey marka labadooda kan dambaa hooseeya oo duruqda badan duruqdan faraha badanee mashhuur bay xadiidka ka dhigaysaa hariibkii muslim keliya ou la goonida noqday buu kasoo kormaray marka shaygii laga raajix ahaybaa waxaa dhici karta inuu raajix noqdo lisababi maa sabab darteed intaas w waxuu kuu sheegaa waxaa dhici karta xadiidku muslim inuu wariyo isagoo hariib ah abu daawuud inuu soo saaro isaga oo toban dariiq leh xadiidkan waxa abu daawuud oo wariyo iyo waxa muslim wariyo yaa horrey jira awel waxa muslim wariyaa horreyn jira laakiin maanta waxaa la hormarinaa middaan abu daawuud xadiidkan abu daawuud maadaama uu ku soo saaray duruq fara badan badan oo ka badan kuwa muslim duruqdaas ayaa marka waxay tahay sabab shaygii marjuuxa ahaa ka dhigayso taqdiimku ayay ku samaynaysaa beytkan intaasoo wuxuu ku sheegay warubamaa waxaa la arkaa yacridu inuu usoo banbaxo la soo gudboonaado la soo derso lilmafuuqi lilmarjuuxi kii laga raajixa ahaa maa shay yajcaluhu ka yeelaayo kikaas marjuuxa ah musaawiyan mid la eg you la egyahayna lilfaa'iqi kii isaga ka tagsanaay oo ka darajada sarreeyey inuu la ekaado yaa dhacayso aw amase qudima in laga hormariyaba isaga marjuuxan in laga hormariyo raajixi yaaba dhacaysaba wshardu dayni kownu da lisnaadi ladayhimaa biاljamci wاlifraadi wa shardu dayni labadan shardigooda ishaarada waxay u noqonaysaa bukhaariya muslim labada saxiix wa shardu dayni shardulbukhaariyi wa muslim maxaa la dhahaana kownu da lisnaadi isnaadkan ahaanshadiisa waayo ladayhimaa agtooda inuu ahaado biاljamci ou ku ahaado isugeyn iyo walifraadi kalayeelid kalayeelid intaba wuxuu rabaa inuu ku dhaho xadiidka marka la dhahayo calaa shardi shaykhayn waxaa la rabaa maalan xaakima xadiidka warinayo markuu wariye ayuu wuxuu leeyahay xadiidkan saxiixun calaa shardi shaykhayn xadiidka noocaas oo sidaa uu dhahayo waxaa laga rabaa xaakim awalan isnaadkan xadiidkan calaa shardi shaykhayn lagu tilmaamaya isnaadkiisa rijaashan ku jirto waa inay yihiin rijaalu lbukhaari wa muslim sanadka hadduu ku dhex daro nin bukhaari iyo muslim aynan waxba ka warininba shardigooda lagama dhigi karo maba ahanba shardigooda haddana qeyd kaloo muhiimuu sii raaciyo biljamci walifraadi buuri rijaal keliya meesha layskama fiirsanayee biاljamci iyo alifraadi keli kelina waa inay u ahaadaan marka keli keli loo fiiriyo waa inay yihiin rijaalu lbukhaari rijaalu muslim biljamcina wuxuu ka wadaa marka ay kala warinayaan ayaka waa in riwaayada sidaan ay u kala warinayaan oo kale inay saxiix ugu sugan tahay midka bukhaari iyo midka muslim mararka qaar waxaa dhici karta tusaale haddaan soo qaadano yaxya bnu bukayr can malik yaxya bnu bukayr can maalik saxiixulbukhaariga sanadkeeda saas yaa laga helaa markaa yaxya bnu bukayr fiiriso maaligna aa fiiriso mid mid bukhaari waa ka wariyaa maalik yaxya bnu bukayrna waa ka wariyaa biljamcina sida aada ugu fiirinaysa waxay tahay riwaayo ma jirtaa yaxya bnu bukayr can maalik bukhaari ma laga helaa waa laga helaa ayb waxaa dhacaysa marka mararka qaar yaxya bnu bukayr soo qabo qaala xadaanii leyt yaxya bnu bukayr can leyt leyt markaa fiiriso leyt ibnu sacad min rijaali lbukhaari waa yahay yaxya bnu bukayr markaa fiiriso min rijaali lbukhaari waa yahay bilifraad waa ka soo baxay shardiga jamciga laakiin u kaalay riwaayo yaxya bnu bukayr leyt oo ka warinayo ma jirtaa haddii la fiiriyo male iyagoo labadooda jamci oo kale warinaayo ma la helaayo bukhaari wou ka leexday wuxuu uga leexday sabab haddii marka inta labadooda xadiid laga wariyo yaxya bnu bukhaari can leyt hadhowna la yidhaahdo saxiixun calaa shardi albukhaariyi la yidhaahdo shardigii maka soo bixinoo jamcigaa diidaya jamciga ayaa diidaya meeshaas macnaa wax yar waa ku celinaya waxay tahay ruwaadda xaakim marka uu leeyahay xadiidun saxiixun calaa shardi shaykhayn waxaa laga rabaa raggan xadiidka uu saas dhahayo sanadkiisa alla fiirina rijaasha sanadka mid mid waa in bukhaa mid kastaa waa in bukhaari iyo muslim saxiixooda ay wax uga wariyaan xadiidkan inay uga wariyaan qasab ma aha laakiin sidooda waa in raawigan riwaayo inuu bukhaari iyo muslim ku leeyahay la rabaa midda labaad waxaa kaloo la rabaa ruwaadda iska warinaya nin ardaygu sheekhu ka warinaa jamcigu marka waxay tahay ardaygan oo sheekhan ka warinayana waa in laga helo bukhaari iyo muslim ee keliya raggan keliya lama fiirsanayo waxaad dhici karto rag sidaad aan mihaalinayaba yaxya ibnu bukayr iyo maalig iyo leyth saddexdoodaba raggii bukhaari waa yihiin laakiin wuxuu ka leexanaa imaamu albukhaari riwaayo mucayan oo yaxya ibnu bukayr can leyth uu ka leexday yaxya ibnu bukayr can maalig oo kale marka waxaa dhici karto inay isdabamarsantaana waa suurtagal labada riwaaye yaxya ibnu bukayr labadiisan sheekh maalig ama leyth midkood markuu ka warinayo bukhaari waa soo qaaday kan kalena riwaayadiisa waa ka leexday wuxuu uga tegay cillo ku jirto lama dhahaayo marka kii uu ka tegey haddii inta la isticmaalo calaa shardi albukhaariyi lama dhihi karo sababtoo waaba ka tegay imaamu albukhaari jamcin ahaana uga tegay inuu jamciyo marka taas weyaan midda uu ka hadlaa halkan wa shardu deyni labadan shardigooda kownu dalisnaadi isnaadkan ahanshadiisa weeyaan ladayhimaa bukhaari iyo muslim agtooda waa inuu ahaado horta see ku ahaana biljamci marka laysu geeyo raawi kasta sheekha uu ka warinaayo kaas kale sheekha uu ka warinaayo waa in la helaa ruwaadan inay sidaan u kala wariyaan ayb walifraadi iyo kelinimada raawi kastaa kelikeli marka loo fiiriyo waa inuu rijaalulbukhaari wa muslim inuu yahay haddana markay kala warinayaan ruwaadduna shardigii bukhaari iyo muslim ay raaceen waa in la raaco kii ay ka tageenna waa in laga tagaa macnuhu saas u yahay xaakim marka isagu muxuu sameynaa mararka qaarkood laba raawi arday iyo sheekhiisa oo ay ka leexdeen bukhaari iyo muslim ay uga leexdeen cillo darteed ayuu intuu xadiidkiisii qoro ayuu wuxuu leeyahay calaa shardi albukhaari wa muslim wayna ka leexdeenba riwaayadaas mucayankaa waa ka leexdeen marka in loo nisbeeyo ma aha walifraadi iyo kelinimada mid iyada marka ka waran mararka qaar wuxuu keenayaa xaakim xadiid sanadkiisu yahay uu ku jiro xamaad bnu salima iyo cikrima cikrima mowla bni cabaas cikrima sanadku waa saas cikrima bukhaari unbaa wax ka wariyo muslim riwaayo kuma laha saxiix muslim xamaad ibnu salimana muslim unbaa wax ka wariyo laysa lahu riwaaya oo yacnii toosan bukhaari kuma laha isaga marka intuu keena sanad xamaad ibnu salima ku jiro cikrimana oo ku jiro ayuu wuxuu leeyahay calaa shardi albukhaariyi wa muslim kanoo kale calaa shardi albukhaari wa muslimna ma aha walaa calaa shardi axadihimaa xataa ma aha sababtoo ah xamaad ibnu salima sanadka ku jiro bukhaari shuqul kuma laha horta calaa shardi albukhaari meeshaasay ku tagtay dhinaca kale darafta kale sanadka cikrimaa ku jiro cikrima min rijaali muslim ma aha muslimna meeshuu ku tegi see marka waayahe midkoodna lo alaa har laa calaa shardi albukhaariyi wa muslim walaa calaa shardi axadihima marka calaa shardi sheykheyn marka la dhahay diqay u baahan tahay wa shardu deyni labadan shardigooda oo bukhaari muslim shardigooda kownu dal isnaadi isnaadkan ahanshadiisa weeyaan ladayhimaa ee cindahumaa agtooda u ahaado biljamci uu ku ahaado isugeyn iyo lifraadi kala geynba mid mid marka loo fiiriyo intaa markuu ka baxayba wuxuu galay tirada inuu tiriyo axaadiidta ku sugan meeshaas wuxuu yidhi marka waciddat اlأwali bitaxriiri alfani wاrubcu bilaa takriiri waciddat اlأwali kan hore tiradiisa waa bukhaariya bitaxriiri tafatirid marka la tafatiro tiradeedu alfaani laba kun weeyaan wاlrubcu iyo rubuc laba kun iyo rubuc laba kun iyo rubuc bilaa takriiri celcelin la-aan marka laga reebo axaadiidta uu soo celceliyay markaa iska dayso waa laba kun iyo rubuc laba kun iyo rubuc marka waa laba kun kun maxaa rubuca laba boqol iyo konton soo maa laba kun laba boqol iyo konton bilaa takriiri xaafid ibnu xajar isaga muqadamada fatxulbaariga mutuunta mowsuulada ah ee axaadiidta mutasilka ee bukhaari wariyey marka aan takraarka iyo soo celcelinta marka laga saaro wuxuu yidhi laba kun iyo lix boqol iyo laba xadiidu ku sheegay laba kun lix boqol iyo laba xadiid mutuunta mucallaqaadka la yidhaahdana boqol konton iyo sagaaloo ku sheegay intaa marka isu geyso mucallaq iyo mowsuulba waa laba kun toddoba boqol lixdan iyo kow mukararka marka aa u geysidna sagaal kun iyo siddeetan iyo laba xadiid waa marka aad kuwa soo noqnoqonaa xataa u geysid inta mowquufka iyo hadallada saxaabada iyo ka bixi weliba bukhaarigu marka saas ku imaaday sagaal kun siddeetan iyo labo marka macal takraarkiisa laysku daro marka laga reebana laba kun lix boqol iyo labo axaadiidta mowsuulada ah ya ha rubculfi waa rubculalfiinka maa alfaani warubcu warubcu alfin waa alf rubcigiisa waa laba boqol iyo konton muu leeyahy shaaran labada kun rubuceeda marka laba kun iyo an boqol laba kun iyo an boqol ayb marka tiradu aaday isugu khilkhilaafaan waxayna ku xiran tahay axaadiidta bukhaari iyo muslim waa la tirinaa marka la leeyahay tirada axaadiidta la tirinaa in la fahmay u baahan tahay awalan xadiidkii abuu hureyre uu ka keenay dariiqiisa waa la tiriyey isla lafdigii laftirkiisii buu ku celiyey min xadiidi cumar ah laba xadiidaa laga tirinaya takraar ma ahan kaasi oga wadaya nacam axaadiidta keliya ha fiirinin matniga keliya nacam waxaan waa isku egeg yihiin ma ahane laba saxaabi xadiidku hadduu ka yimaado waa laba xadiid laba saxaabi hadduu ka yimaado waaba laba xadiidba ayb waxaa kaloo iyadana in la ogaado u baahan bukhaarigu ilaa saddex riwaayo camaluu leeyahay riwaayat xamaad ibni shaakir riwaayat alfarabri maxamed ibni yuusuf alfarabri iyo riwaayat almustamli riwaayaadkaas marka tirada badan saddexda ah ee bukhaariga lagu lagu wariyey saxiixa saxiixulbukhaariga lagu wariyey iyaga laftirkooda kala duwan qaar waa naaqis qaar siyaadadaa ku jiro marka waxaa dhici karta culamadu markay tirada isku khilkhilaafayaan riwaayada ay ictimaadeen bay ku xihan tahay wmuslimu arbacaة اlaalaafi wafiihima takraaru jaman waafi wamuslimu muslimna arbacatu wacidatu muslimi muslim tiradiisa axaadiidta saxiixu muslim ku sugan arbacatu اlaalaafi afar kun weeyaan takraar dabcan uunan ku jirin wa fiihimaa muslim iyo bukhaari dhexdooda waxaa ah aلtakraaru soo celcelin jaman xaal uu yahay takraarkaasu midkii badan waafin waafiyan xaal uu yahay midkii badan muslim tiradiisuna waa afar kun buu yihi axaadiidta muslim ku jirto wafiihima takraaru bukhaari muslim waxaa ku sugan axaadiid lagu soo celiyey jaman xaal ay tahay takraarkaasu xaal uu yahay midkii tiro badan aad u badan waafi waafi oo badan intaa marka tiradiiba uga baxay labadaas beyt min asaxiixi fawataa kahiira waqaala najlu akhramin yasiira muraaduhu aclى صaxiixi faxmili akhdan min alxaakimi ay fi lmadkhali fawataa bukhaari iyo muslim way ka tageen min asaxiixi saxiixi xaggiisa kahiiran in badan bay ka tageen wa qaala wuxuu yidhi najlu akhramin ina akhram waxa uu yidhi ibnu akhram yasiiran fawataa waxay ka tageen yasiiran waxyar bay ka tageen yidhi oo saxiixa muraaduhu ulajeedadiisu marka imaamkaas waxaa weeyaan acla saxiixi saxiixa ka ugu derajada sarreeya ujeedaa faxmil ku xambaar akhdan aakhidan xaal aad tahay midkii qaadanaayo min alxaakimi xaakim ka qaadanayo xaggiisa ay fi lmadkhali kitaabkiisa madkhalka dhexdiisa xaal aad tahay kii ka qaadanayo halkan marka wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim waxay ka tageen xadiid fara badan fawataa kaiiran min asaxiixi xadiidkii saxiixa shuruudo shan aan u sheegnay waxaa dhici karta shuruudaha shanta markaan fiirinno axaadiidta saxiixa ah bukhaari iyo muslim saxiix kastaa ma aysan qorin in badan oo badan oo badan bay ka tageen oo haddana saxiix ah weliba shuruudooda waafaqi karo ayay ka tageen maxay sidaa u yeeleen dalaban lilikhtisaar inay soo gaabiyaan kitaabkay rabeen waxaana ku tusaya bukhaari kitaabkiisaba muxuu ku magacaabay aljaamicu asaxiix almusnad almukhtasar min axaadiidi rasuuli llahi sal ll slam fii siirati rasuuli llahi sal l slam wa ayaamihi marka inuu mukhtasar yahay buu sheegay marka iyagoo dalaban lilikhtisaar rabo ayayso ay ka tageenba axaadiid badan oo saxiixa ibnulakram baa wuxuu yidhi maya ee wax yaray ka tageen inuu yidhi oo saxiixa culammadii zamankan waqti dhow soo gaartay qaarkood ba waxaa laga sheegay xaramka iyo culamaaulxaram ah oo axaadiidta ay ka akhrin jirtay inay dhihi jireen bukhaari iyo muslim xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay ka tageen oo labadooda saxiix aan ku jirin faraha lagu tiri karaa ay dhihi jireen waa marka zallo waay taasoo kale iyo hafwa nacam wax badan oo badan oo badanaa jirto saxiix ah oo bukhaari iyo muslimna aan ku jirin sidaan baa marka saxa wuxuu yidhi marka fawataa way ka tageen ay tarakaa waa ka tageen min asaxiixi saxiixa xaggiisa kaiiran bay ka tageen wax badan wa qaala najlu akhraminna waxa uu yidhi ina ahram yasiiran tarakaa fawataa yasiiran waxyar bay ka tageen laakiin warkaas macnaha u ujeedo waakan waa lagu towjiihiyey muraaduhu muraadu ibni akhramin ibni akhram ulajeedkiisa acla saxiixi weeyaan saxiix midka ugu darajada sareeya xadiidka saxiixa kan ugu darajada sarreeya marka la fiiriyo wax yaray ka tageen ay reebeen saasaa loo jeedaa sidaa dheh ee saxiixu saxiix ma tahay ma aha faxmil xambaaroo macnaha ku xambaar warkaas akhdan aakhidan xaal aa tahay midkii qaadanaya min alxaakimi ka qaadanayo ay fi lmadkhali yacni kitaabka madkhalka la yidhaha dhexdiisa xaal aad kadhexdiisa aad ka qaadanayso annawowiyu lam yafut ilkhamsata min maa saxa ila nasru faqbalhu wadin halkaana nawowi wuxuu wataa hadal kale nacam imaamu nawowi marka wuxuu leeyahy annawawiyu imaamu nawowi annawawiyu ay qaala nawowiyu nawowi waxa uu yidhi lam yafut ma dhaafin oo kama tegin alkhamsata shantii shanta muxuu ujeedaa hadda usuululkhamsa ujeedaa bukhaari muslim abu daawuud tirmidi iyo nasaa-i buu ujeedaa shantaas ujeedaa usuululkhamsaa la dhihi jiray markii dambe ayaa waxaa lagu soo daray ibnu maajaha ibnu maajaha mar dambaa lagu soo daro umahaatu sita haddana la yidhi markaas weliba culamada qaar ibnu maajaha waxay yidhahdeen waxaa ka fiicnaa lahay musnadu daarimi in tod lix looga dhigo lix in looga dhigo isagaa ka axaadiid nadiifsana marka imaamu nawowi marka wuxuu le lam yafut ma dhaafin alkhamsata shanta usuululkhamsaha weeyaane shantaas kitaab mimaa kii xaggiisa saxa ansaxay ila nasru waxyar unbaa dhaafay axaadiidta saxiixa ah ee shanta kutub ka maqani waa yar tahay alkhamsata waa mafcuul mafcuul bihi ila nasru daadan baa faacil dhacaysa istinuuna istina mufaraqa lam yafut ma dhaafin alkhamsata shantii ma dhaafin kama tegin mimaa saxa wixii ansaxay xaggiisa ila nasru wax yar unbaa dhaafay ila nasru ayb wax yar unbaa dhaafay yafud baa u baahan faacillan mogta wax yar baa ka tegay buu yidhi faqbalhu aqbal qowlkaas wadin adeecna waa sax qowl saxa weynkaa haddii la yidhaha axaadiidta saxiixa ee ka maqan bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i isku dar inta ka maqan ee saxiixa waa yartahay haddii lagu yidhaha sax oo waxaa badan inta ayagu ay sheegeenoo saxiixa musnadka axmedna ogow axaadiid badan buu la yaallaa oo saxiixa ayaguna laakiin in badan waa iswaafaqayan inta halkan kuwa ku jiraa isna oo keenaya ayb waxmil maqaala cushra alfi alfi axwi calaa mukararin wa waqfi hadal marka imaamu albukhaari laga wariyou sheegayaayo tusaayo axaadiidta saxiixa inay aada u tiro badan tahay waxa kutubtan shantaa ku yaalla wax u dhowba inaysan ahayn xataa oo imaamuulbukhaariba waxaa laga wariyay inuu yidhi waxaan xifdisanahay kun kun oo xadiid nacam kun kumaad waa imisan hal milyan way hal milyan marka markaad saf ka marto umahaatu sita o dhan maxay noqon karaan umahaatu sita o dhan haddaa ka marto ma gaarayaan yacni waxa haddaad marka ka bixiso celceliska xataa milyan uma dhowaanayaan malin wax aada u tiro badan konton kun oo xadiid ma noqonaya xataa marka kontonba dheh boqol dheh haddaad doonto sagaal boqoloo kun oo kale sooma maqna marka hadalkaan marka see marka hadalkaas marka wuxuu leey waxaa ku xambaartaa axaadiidta waxaan xifdisanaya marka uu leeyahay mal hal malyan oo xadiid kuwo mukararka inuu ku mukarar fara badan iyo kuwo mawquufaada saxaabada warkooda ah nacam aqwaalu saxaaba iyo ku xambaarow leeyahay ee kun kun oo xadiidoo marfuuca ma aha nacam kaa sidaas u towjiihina marka waxmil ku xambaar maqaala cushri alfi alfi kun waxmil xambaar maqaala axwii cushra alfi alfi maqaaladan marka waa mudaaf jumlada dhan baa loo idaafiyey marka jumlada dambe dhan baa mudaaf ileyhi dhacaysa fii maxalli jirni marka wuxuu leey waxmil ku xambaar maqaala oraahda odhanaysa axwii waxaan koobay cushra alfi alfi cushra alfi alfi buu kun kun toban marka laga qaybiye qeybteed nacam hal milyan maxaa toban toban marka loo qaybiy mise boqol kun oo xadiid boqol kun oo xadiid marka boqol kun oo xadiid way tiro badan tahay iyada laftirkeeda marka waxaa ku xambaartaa buu yidhi taas calaa mukararin mukarar ku xambaara waa waqfin iyo mawquuf boqolkaas kun in mawquuf iyo mukararaad badan ay ku jirto ku xambaara buu yidhi ee haddii la yidhaha axaadiidta boqol kunba haddii laga soo qaado inuu bukhaari yidhi boqol kun oo xadiidaan xifdisanayo umahaatu sita markaa isu geysana wax yaraa kuu soo baxayo intaa nuskeed ma soo baxayo nuska kaleo saxiixa maqan soo la dhihi maayo maye waxaad tidhaahdaa warka nawowi waa sidiisee waxaa ku xambaartaa tiradan badan waxaa ujeedaa mawquufaadkii iyo mukararkii iyo marka laysu geeya boqol kun gaaraysa ma ahane amaa inta marfuuca ma ahan intaas waxmil ku xambaara maqaala oraahda axwii waxaan koobay oon xifdiyey cushra alfi alfi kun kumaad toban meel marka loo qeybiy meesheed waa boqol kunoo xadiid waxaa ku xambaartaa calaa mukararin mukarar iyo waqfi iyo waqfi wakhudhu xayثu xaafidun calayhi nas wamin musanafin bijamcihi yukas xadiidkii صaxiixa xaggee laga helaa min madaani اlxadiidi الصaxiix waa halkee baxiga kan halkaas waa marka wuxuu ka hadlaya wakhud qaadahu صaxiixii qaado xayu meel xaafidun xayu meel nasa uu caddeeyey calayhi kaa korkiisa xaafidun uu caddeeyey xaafid meeshii uu xaafid caddeeyey ka qaado wamin musanafin kitaab la sanifay xaggiisana ka qaado wamin musanafin musanaf ku la sanifay xaggiisa ka qaado musanafkaas oo yukhasu la gaar yeelay maxaa lagu gaar yeelayna bijamcihi saxiixa ururintiisa lagu gaar yeelay xadiid saxiix haddaa rabto laba meel ka fiiri buu kuyiri meeshii imaam uu ku caddeeyo haadaa xadiidun saxiixun uu yidhaahdo ka qaado xadiid saxiixa meesha labaad waxay tahay kitaab la yidhi loo shardhistay in saxiix mooyaane wax kale aan lagu sheegin halkaana ka qaado marka meelaha saxiixa loo aaneeyo waa maxay kutubta mu-alifiintoodu ay shardhisay saxiix inay soo saaraan sida ibnu khuseym oo kale ibnu xibbaan oo kale ka qaado meelaha kaleo aad ka helaysidna waa inuu imaamku caddeeyo imaam min a'immati alxadiid wakhud qaadahu saxiixii qaado xaysu meel xaafidun xaafid nasa calayhi sixadaa uu caddeeyey wamin musanafin musanaf kitaab la alifay xaggiisa ka qaado musanafkaas oo yukhasu la gaar yeelay bijamcihi bijamci saxiixi lagu gaar yeelay saxiixa ururintiisa kabni khuseymatin ibni khuseyme ka saxiixi ibni khuseymatin oo kale ibni khuseyme saxiixiisa oo kale ka qaado walidaalika marka ibnu khuseyme xadiidkii ku jira saxiixiisa waxaa la dhihi karaa akhrajahu ibnu khuseyme wasaxaxahu qasar maaha inuu yidhaahdo hada xadiidun saxiixu marba haddii uu ku qoray saxiixu ibnu khuseyme waa saxiix yeeleen waxa kaloo rabta marka maxay tahay buluuqulmaraamka marka markuu ku leey wasaxaxahu ibnu khuseyme meeshaas unbuu ku jiraabuu ka wadaa wax kaleba kama wadan wuxuu yidhi marka kabni khuseymatin ka saxiix ibni khuseymatin oo kale ibnu khuseymatin waa tanwiiniyey soomaaliyan sarifska a taaniif bitaa laakiin daruuratu shicri unbuu saa u yahay kabni khuseymatin ibnu khuseyme oo kale saxiixiisa wayatluu wou raacaa huwa ibnu khuseymaha saxiixiisa musliman muslim bou raacaa saxiix muslim ibnu khuseyme wuxuu ku xigaa saxiix muslim wa wlihi wa owli la xiriiri hi ibnu khuseymahana albustiya ibnu xibaan ilbusti saxiixiisa la xiriiri ibnu khuseyme muslim buu ku xigaa ibnu khuseymena yaa ku xigana saxiixa ibnu xibaan dacwo laxiriiri buu ku leenahay uma markaa dabadeedna alxaakima lasii xiriiri xaakim halkan marka wuxuu kugu sheegay dhowr kitaab xadiidka saxiixa waxaa laga qaataa buu yihi imaam hadduu caddeeyo sixadiisa tal meesha labaadoo laga qaato waa musanaf kitaab laga jamciyey saxiix bis in lagu qoro bukhaari muslim ka kaale horaad usoo ogaatay kitaabada marka maxaa ka mid a ka saxiix ibnu khuseyme ka saxiix ibnu xibbaan iyo mustadraga xaakim xaakim kitaabkiisa waxaa layihi almustadrak cala saxiixayna leehi say u kala horeeyaan kuwaan laftirkooda ibnu khuseymaha ugu horeeya ibnu khuseyme ilaa afar mujalada yuu daabacan yahay salaada meelahaas waa mafquud intiisa kaleba markawaa mafquud kitaab aada u faa'iido badan ka saxiix ibnu khuseyme oo kale darajadiisuu kuu sheego wayatlu wuxuu raacayaa huwa faacilu yatluu waxaa weeyaan waa ibnu khuseyme wayatluu ibnu khuseyme wuxuu raacayaa musliman muslim buu raacayaa wawlila xiriirihi ibnu khuseymahana albustiya xaakim la soo xiriiri ibnu khuseyma waxaa kusii xigo xaakim waxaan ujeedaa albustiya ibnu xibaan ibnu xibaan waxaa la yihahdaa abu xaatim moxamed ibnu xibaan albustiy abu xaatim albusti ayaa la yihahda kitaabkiisa saxiix ibnu xibaan baa hadda layskaga magacaabaa laakiin isaga wuxuu ku magacaabay alanwaac wataqaasiim kitaabu alanwaac wataqaasiim uu u bixiya waa adag tahay marka in wax laga helo xadiid xadiidka aada rabto inaad ka hesho wayba adag tahayba sababtoo ah waa isdhexgeliye un wax hadda tartiib fiqhina uma samaynin tartiib saxaabi uma samaynin alanwaac wataqaasiim waa iska waa uun isdhexgeliye laakiin midka hadda madbuuca ah waa la tartiibiyeyba so tartiib fiicana loo yeelay ibnu balbaan waxaa la yihi alixsaan bitartiibi saxiix ibni xibbaan ibnu balbaan baa iskale kan hadda maraajicda hadda maktabaadka yaallo alixsaan a la alixsaan waa tartiibkii ibnu xibbaan ma ahane waa ibnu balbaan wuxuu yidhi marka wayatluu musliman waawlihi lbustiya la xiriiri abu xaatim ibnu xibbaan albusti la xiriiri uma alxaakima markaa dabadeedna mustadraga xaakim gadaal ka soo geli saas u kala horeeyeen ayakon wa kan bihi tasaahulun xataa warad fiihi manaakiru wamawduucun yurad wa kan badanaa kamtaan marka waa khabariye waaye waa badanaa wa kan badanaa bihi ay fiihi isaga dhexdiisa tasaahulun ku badanaa wa kan badanaa tasaahulun tasaahul badanaa bihi ay fiihi isaga dhexdiisa tasaahul mxaakim kitaabkiisa ku dhex jira badanaa buuri xataa waradda ilaa uu soo arooray fiihi isaga dhexdiisa kitaabkaa dhexdiisa manaakirun axaadiid manaakiir ah wa mowduucun kuwa mowduuca mowduucaas oo yuraddu layska radiyo halkan marka xaakim buu ayuu taqyiim ku sameeyey kitaabkan mustadraga la yidhaahdo annaasu fiihi darafaani wa wasat culummadu waa laba daraf iyo wasat qolo xadka kala baxday iyo kuwa xadka dhinaca kale ugala baxay iyo culamo dhexdhexaysata qaar waxay yidhaahdeen mustadrak cala asaxiixayn awal horta mowduuciisa haddaan sheegno kitaabka ka sheekayna waxaa weeyaan axaadiid bukhaari iyo muslim shardigooda kusoo ku timid axaadiid bukhaari iyo muslim shardigooda ku timid laakiinse aynan werinin bukhaari iyo muslim isaga wuxuu dabagelaa axaadiid bukhaari iyo muslim saxiixooda aynan ku warinin laakiin shardigooda u laasimayso saas ugu talagalay markiisa hore kitaabku marka marka uu qoray ee uu dhammaystiray buu ku laabtay mar labaad waa saxaye ibnu xajar siduu sheegaya kitaabku xoogaa markuu soo saxay ayaa ikhtaramathu lmaniyatu waa dhintay marka soo dhammaystiray intii ou saxay marka owhaamta waa ku yar tahay intii weli u dhinayd laakiin owhaamta waa ku badan tahay dadkii marka laba daraf bay noqdeen iyo wasad qolo waxay tihi marka kitaabkaas mowduucii loo dejiyey shuqul oo ku leeyahay ma laha wax xadiid ah oo u ansaxayna maba jiray dheheen taas waxaa weeyaan waa waa cadamulinsaaf waay cadamulinsaaf weya qolo kalena waxay yidhahen wax walboo ku jiro waa soo u sheega waana sax saas sabaab maaha idan qowlka wasadka waxaa weeyaan axaadiis badan baa u ansaxday kuwo badanna waa daciif daciif aad u daran waa ku jiraa kuwa asaga oo wahmiyeyna waa jiraanoo bukhaari iyo muslim ay wariyeen mar hadday kitaabkoodii ku wariyeen muxuu keenaa marka asagon inuu soo celiyo ma aha nacam moogta ila istidraag ma aha wix ayagiibaaba wariyey ilaan moogta ayb awhaam noocaas oo kalena waa ku dhacday xaakim marka kitaabkiisu adu siyaabahaas iskula jiraa imaamu dahabi baa talkhiisiyey talkhiisu dahabiy ayaa la yaraa oo calaa almustadrak kitaabkaa talkhiiska marka xadiid badan buu ka bixiyey mowduucaada iyo kuwa baailay oo minhaa waxaa ka mid a kuwaas marka baailka ah ama mowduucaadka xadiidkan ay leeyihiin nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaa wuxuu ku tawasulay yacni aadam aadam ayaa nebiga ku tawasulay markii aadam khadiicadii iyo gefkii ou galay ayaa aadam wuxuu ku tawasulay nebiga sal alla cl slam yaa ku baray baa layidhi carshigaa waxaa ku taalla buu yidhi laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah marka sidaasaan ku ogaaday buu yidhi agtaada inuu ilaahu sharaf badan uu ku leeyahay xadiidkaas marka xaakim uu soo saaray mowduuc weeyaan kitaabka mustadragoonu ku qoray shardi bukhaari walaa mid muslimna uma laasimayo sababtoo ah sanadkiisa waxaaba ku jiraba cabdiraxmaan bnu zayd bni aslamaa ku jira nacam uu aadowna daciif u yahay nacam see bukhaari muslim marka uu laasimayo aada u daciif yahay bal xaakim laftirkiisa ayaa kitaabkiisa kitaabu ducafaa wuxuu ku yidhi wuxuu ku soo daray ragga ducafada ah cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam ayuu kusoo daray kitaabku markuu khatimayena wuxuu yidhi intaan aan kitaabkan ku sheegay ma bannaano in xadiid laga wariyaayo xadiidkaas see marka saxiixa ku noqonaa marka xaakim isagaa wahmiyey marka halkaa walidaalika ibnu xajar iyo dahabi iyo kulli waa ku diideen xadiidkaas in loo laasimiyo calaa shardi shaykhayn baail buu yidhi marka imaamu dahabi markuu sheegay xadiidka bal baailun buu yidhi calaa shardi shaykhayn iska badaana kan bihit marka fatalaqa aadamu iyay ku keenaan tafaasiirta qaarkood meelahaas laakiin dasana waxaa un saxa aayadda qur-aanka qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin wakan bihi wakan badanaa tasaahulun tasaahul bihi ay fiihi dhexdiisa ahaaday xataa warada ilaa uu ku soo arooray fiihi kitaabkiisa dhexdiisa manaakirun wa mowduucun mowduucaas oo yuradu la celiyey wabnu salaaxi qaala maa tafarada faxsanun ilaa lidacfin farduda jaryan cala imtinaaci an yusaxaxaa fii casrina kamaa ilayhi janaxa wuxuu yidhi wabnu salaax ibnu salaax qaala waxa uu yidhi ey waqaala bnu salaax waxa uu yidhi maa wixii tafarada xaakim uu la gooni noqday faxsanun weeyaan wixii xaakim bis uu wariyo cid kale aynan la warin waa xasan ilaa lidacfin dacfi mooyaane in dacfi cillo daahira ay ku timaado mooyaane fardudaa ay fardudan markaa hadduu daciif yahay iska celi jaryan jaariyan xaal uu yahay mid ku soconayo calamtinaaci calamtinaaci an yusaxaxaa calamtinaaci tasxiixi yacnii tasxiixin reebitaan la reebay isagoo ku soconayo fii casrina annaga casrigeenna dhexdiisa in wax la tasxiixiyo reebitaan la reebay ku socosho oo ku soconayo darteed kamaa janaxa ilayhi sida u iishay ibnu salaax halkan wuxuu ku leeyahay ibnu salaax baa wuxuu yidhi wixii xaakim uu la gooni noqday haddii cillo daciifnimaa aynan ka muuqanin xasanaan dhahaynaa ee maxaa saxiix loo dhihi waayey waxaa loo dhihi waayey buu yidhi annaga waqhtigeenna wuxuu ibnu salaax wuxuu qabay xilligeenna inaan waxba la tasxiixin karin waa dhammaaday buu yidhi waqtigii wax la tasxiixinayay waqtigii hore wuxuu ku ekaa qarnigii saddexaad buu yidhi masaladaas buu ibnu salaax qabay waana masalo ou shaadi ku yahay waana midda uu ku diidayo uu leeyahay wagayruhu jawazahu wahuwa alabar hayrkiis in wax la tasxiixin karou banneeye qowlkaasaana khayr badan maxaa yeel ilaahay fadligiis cidna lagama celin kara walidaalika ibnu salaax laftirkiisaaba qaacidada jebiyey maxaa yeel isaga laftirkiisa waxuu tasxiixiyey xadiidu salaati raqaa'ib isagaaba tasxiix galayba isagii ayaa wax tasxiixiyey marka isaga laftirkiisay ku timiday dheheen sidaa darteed ninkii ahal u ah way bannaan tahay inuu ku xukumo wixii u arko laakiin waa ina ahal u tahay waa in qofku uu ahal u yahay wax tasxiixintii wabnu salaaxi qaala waxa uu yidhi maa tafarada wuxuu la gooni noqday faxasanun weeyaan ilaa lidacfin waxau la wax dacfi maahani fardudaa ay fardudan raddi kaasu iska celi jaryan iyadoo yacni jaryan ku socosho darteed ayuu sidaa u yidhi ibnu salaax cala imtinaaci an yusaxaxa wax in la tasxiixiyo reebitaan ay reebmatay darteed fii casrina annaga casrigeenna kamaa janaxa ilayhi soo u iishay wagayruhu ibnu salaax hayrkiisa jawasahu waa banneeyey tasxiixaasi wa huwa qowlkaasaana al abaru wanaag badan faxkum ee niyow ku xukun hunaa meeshaan bimaa kii ku xukun adda nadaru bimaa kii addaa ou keenay annadaru baxhiga lahu isaga maaga ou keenay wixii baxhigaaga uu ku gaarsiiyey ku xukun uu ku yidhi laakiin nin ahal u ah uu la hadlayaa ogowna can faxkum xugun hunaa meeshaan iyo waayrihaaba wahayrihaaba hunaa marka waxuu ka wada meeshaan yacnii xaakim wixii uu la gooni noqday waxaad ku xukuntaa bimaa adda nadaru lahu wixii baxhiga iyo fiirfiirintu ay keentay sidaa ku xukun buu ku yidhi nacan wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali sxbi slm